habka labiska qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa saluug ka muujiyay waalidiin culimada diinta iyo waxgaradka bulshada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab daayarta ayaa lagu dhaliilay hablabiska cusub oo sida la sheegay ka duwan midkii dhaqan ahaan lagu yaqaanay luul cabdulaahi bashiir waxay ka mid tahay waalidka kasoo horjeeda arrinkan cunug saddex iyo toban sana jira ugu weyn wuxuu dhihi hooyo sarwaalka waa weyn yahay iisoo dhuubi waxaan dhihi islaamni diinta islaamka ma jirto adi qof islaanaa tahay gaala ku dayanin hooyo keyrkaaga tinta waa soo habaysta aan soo habays markaa yeelay kuma ogolaanayo taa islaamnimana kuma jirtid haddaad kuwaas ku dayata kuwa raac dib dambe inta ku imaad cunugaaga haddaad taas ku adkays kuma dhaha laakiin haddaad karuweyso waa bilaadan waa caruur waxyaabahay bulshada qaar dhibsadeen waxaa ka mid ah habka timaha loo jaro iyo labiska wiilasha iyo gabdhaha ay qaarkood muujiyeen balse daayarta isticmaala naqshadan laga deeriye ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin uuna yahay dooq iyo xaraga ay xiisaynayaan maxamed cabdaadan qaabkan waan soo dhibayna dhallinyaradu jaranaysa waa isteel cusub waa isteelka ugu fiican hadda dhallinyarada jirata waxaan ku doortay isteelkan quruxdooda ayuu soo saaraya isteelka markaad jirata dhanka dhanka isteelka dhan wuu soo saaraya madaxaaga macal muuqaalkaada uu qurxinaya isteelkan oo qaabkan loo jirto dhaqankan waxaa laga keenay reer galbeedka galbeedku wuxuu soo gaaray aaladaha casriga internetka sida tv-ga ciyaarahan daamana ciyaartooyda sida qaabka u jirta sidaas ayaa laga goobay isteelkaas haa waan taageersanahay gabarta dharka fashion soo xirata ayaan ku haystaa markay soo xirata ay nuuraysaa gabarta dharka wuu soo saaraya gabar kasoko wiilasha gabdhaha qaarkood ayaa la dhacsan labiska laga dayrinayo waxaana ka mid a sacdiya nuur weli oo sheegtay inay taageersan yihiin labiska wiilasha qaar lagu dhaliilayo waa fashion cusub isteel oo maxay aheed kusoo saaraayo aad ayaan oga helaa aadaan oo la dhacay wiilka duujeega soo xirto oo shaati yar oo isteel uu soo xirtay surwaal yar oo isoo saaraayo aadaan oga helale waxaa fikrad taas ka duwan qabto nasra yuusuf guuleed waxaan aan ilaahay raalli kahayn ummadiisa raalli kahayna qofka xataa wuu karaahsan qofka socdo markuu saa u fiiriyo wuu karaahsan qof baldaha cawriis waa wiilashana waa la karaahsan gabdhihina waa la karaahsan axmed maxamed salaad ayaa arrinkan ku eedeeyay waalidiinta inay qayb ka yihiin maadaamaay bixiyaan qarashaadka dhallinyaradu ay ku labistaan arrintan jeegada waxaa mas-uul ka ah odayaasha wiilasha dhalay oo guryahooda ku haysta oo raalli ka ah fiilkoodoo door xun intuu la baxay gaalo kaga dayanaya haddana gurigii usoo hoyanaya arrintaa eedeeda waxaa iska leh waalidiinta oo ayaga mas-uul ka ah carruurtooda dhanka kale ruqiya daahir xasan ayaa sheegtay in waalidku ay u tabar iyo taag waayeen dhallinyarada balse badankood aysan raalli ka ahayn ani waxaan ka aaminsanahay khaladan u arkaa dadka shaatiga si fiican u xirinaayo imaamadii xirinaayo kabaha xirinaayo sida islaamnimo u xirinayaan taageersan kuwan iscadaynaayo wajeegad xira goosanaay anigi waan kasoo horjeedaa ma ogol waalid haddaan nahay sidanaaba nagala dambadeela waxaan ogolnahay ma ah ama dembi noogama ninka toban sideed sana hadduu gaaro hadda shan iyo toban hadduu gaaro horta afkan baad ka hadli kartaa ma ogid ma geli kartid ma ogtaan kasoo horjeedan iscadayaan ogoleen jeega xiirishaan ogoleen ilaahay mar isku dhuuqsidaan ogoleen waxaas idin wax dembi nooga imaanaya ma aha mar kastana waa u sheegnaa sidoo kale waxaa arrinkan lagu dhaliilay tamajarayaasha xeryaha qaxootiga oo la sheegay in stayl ama nooc cusub oo jeega ay u jiraan wiilasha eedda koowaad waalidkaa iskale kuwana kaalin bay ku leeyihiin timaha jara ma aha timahaada ood wax ka bedeshay iyo muuqaalkaada si aad ka dhigta in aad wax ku kordhinaysa haba yaraatee farxaan guuleed mursal oo ka mid a timajarayaasha xeryaha ayaa qiray inay qayb ka yihiin habka cusub ee timaha loo jaro balse ay ku khasban yihiin sida uu sheegay iyagoo qancinhaya macaamiishooda eedan lagu soo eedeeyey waxaan leeyahay qayb ayaan ku leenaha annaga haddii aan nahay timajarayaasha isteelada lasoo saaro aniga intoodaba annaga ayaa jardho laakiin annaga dadka kuma qasabnoo ma dhahno isteelka laakiin dadka ayagaa naloo yimaadaan isteelka noogu jirayana dhaxaan dhankooda harqaanleyda xeryaha ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay tolaan dhar aan ku wanaagsanayn asturka iyo dhaqanka soomaaliyeed cabdisalaan cabdulaahi cali oo ka mid a harqaanleyda ayaa sheegay inay qayb ka yihiin arrinka islamarkaana ay tolaan dharka ay qayladu ka timid balse ay tahay dalab ka imaaday dhallinyarada eedaa way jirtaa waan tolnaa dharku dhegdhegan baan tolnaa kuwa duljilaalaan tolnaa laakiin waana ugu qasba anaga gabdhaha ayagaana ugu qasba waxay daawadaan muuqaalada oo wax lagu xayisiiyo faashonkii bay meesha kala soo baxeen sawirkii baa lagu keenayaa waxaa lagu leeyahay marka dharkaa ma ii jiri kartaa lacagtaana waa intaa intaa hadday rabtid kordhiso culimmada diinta ayaa arrinkan si adag uga hadlay waxayna ku soo qaateen xitaa khudbooyinka jumcaha iyagoona sheegay qaabka dhalinyaradu ay timaha u jaranayaan iyo labiska qaarkii inaysan diinta islaamka iyo dhaqanka suuban midkoodna aysan raad ku lahayn waa kan sheekh mahad cumar qaadiga guud ee xerada qaxootiga ifo rabbana subxaana wa tacala wuxuu leeyahay يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إله سبحانه وتعالى سيدا يوله معناها يدا وحي تلمام إيسا قبلها جلباب كأين حدان أركوضة سيقو بدن أي حدان أرنتها السرعة إن إله سبحانه وتعالى وديدي ما maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab